wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay shir qaran ah oo diiradda lagu saarayo falanqaynta hanaanka wada shaqaynta ee tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka shirkan oo si rasmi ah uga socdo caasimadda dalka ayaa waxaa ka qayb galaya madax sare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wakiillo ka socday dowlad goboleedyada hay-ado caalami ah iyo xubnaha ka socday bulshada rayidka ah ujeeddada shirkan ayaa ah sidii loo dardargelin lahaa dadaalada dib u habeynta hay-adaha dowladda loona xoojin lahaa hufnaanta maamulka islamarkaana loo xaqiijin lahaa adeeg dowladeed oo waxtar leh oo si hufan uga adeegaya bulshada soomaaliyeed ugu horreyn qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay shirkan ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka talooyin wax ka ool ah hanaankan oo shirkan tiirarka wada shaqaynta oo ah n t b-ga oo national transformation balanka ah oo sanadkii hore dowladda soomaaliyeed ee soo bandhigtay anagana aan qayb weyn ka ahayn ururada bulshoreedka talooyin badan aan ku biirinay haddana halkan waxaan u joognaa inaan dhegaysano waxyaabaha ay soo bandhigaayeen waxqabadkooda iyo waxaasi lixda bilood ee u dambeeyey activitieska ay qabteen iyo shaqooyinka ay qabteen iyo wax ay kusoo kordhiyeen wasaaradda howlaha guud waxay halkaa kusoo bandhigtay haddiiba kobcinta dhaqaalaha laga hadlayo wadooyinka ayaa u ah ama kaabayaasha dhaqaalaha ayaa u ah sal u ah dibudhiska dekedaha jidadka iyo ayrboorada waa qaybta ugu muhiimsan ee kaabayaasha dhaqaalaha wasaaradda dibudhiskana laf dhabar ayay ka tahay dibudhiska dalka maadaama ayada mas-uul ka tahay waxaan kusoo bandhignay halkan saddex kun sideed boqol iyo saddex iyo labaatan kilomitr oo wasaaradda howlaha guud u ah hortibinta wadooyinka hortibinta u leh ee muddada shanta sano ah ee qorshuhu qaranku shaqaynaayo la rabo wadooyinkii hore in la dayactiro dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan in qaybta dhaqaalaha ay tahay midda ugu muhiimsan kobaca dhaqaalaha uu aad dalkan ugu baahan yahay si markaasi loo abuuro dhaqaalo markaa koobi kara baahida dalka kan dhaqaalahaasoo ay ugu horeyso shaqaale abuur shaqo abuur iyo raasumaal abuur ama ama asset in micnaha dhaqaalihii dalka uu kor u kaco waxaa kaloo muhiima in la muujiyo doorka marka laga tago dowladda ay ku leeyihiin ganacsiyada goonida loo leeyahay ama private sectorka lix iyo labaatanka bilyan oo dollar ah oo la qiyaasay ee ku baxaya qorshaha isbeddelka qaran dhaqangelintiisa shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalin ah waxaana diiradda lagu saari doonaa hanaanka wada shaqaynta tiirka qorshaynta dhismaha qaran